wasaaradda amniga guda koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaas hay-adda u n d p iyo caasimada koonfur galbeed soomaaliya ee baraawe ka qubatay tababar ka saabsanaya isdhexgalka booliiska iyo bulshada baraawe tababarku iyo dareero doona muddo shan maalmood ee weyna tababarka bii doone macalimiin iyo saraakiil ku dareerta wasaaradda amniga koonfur galbeed kulanka intuusa dareer wayba diiradda laga saara doonay sida bulshada baraawe iyo una shaqeey lahaayeen laamo amniga degmada baraawe oo yoona qeyb ku haayeen kulanka kulanka wayba goobro ku hayay mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda amniga koonfur galbeed soomaaliya maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale oo koonfur galbeed ku tirsan gudoomiyaga degmada baraawe waana edog magaalada cumar cabdulle maxamed yaan ka horeynta ku dawaya kulanka waynuu sheegay inay muhiimata wada shaqeynta laamo ammaanka iyo bulshada baraawe
seminaar ama tababar ay siiyaan bulshada iyo booliiska isdhexgalka bulshada iyo booliiska ayuu qorshuhu ku saabsan yahay qorshahana waxaa wada wasaaradda amniga iyo hay-adda u n d b marka way ku mahadsan yihiin insha allah barnaamijyada noocan oo kale a markii la leeyahay booliiska iyo bulshada arrinkan arrin aad u wanaagsan weeye sababtoo ah bulshada waxaa laga yaabaa dad rayidka inta badan qof hore wata day arkaan waxaa weeyaan waxay moodayaan dugaag inuu yahay oo ay ka cararaanba ayaa laga yaabaa marka muhiimadda waxay tahay hadda sidanoo kale in lasku dhex fadhiyo sida laskugu dhex fadhiyo in lasku dhex galo hadda ciidanka aad ka baqaysaan baa dhex fadhidaan marka muhiimadda waxay tahay isfaham isla jir barnaamijka marka kaasuu ku qatumi doonaa haddii ilaah yidhahdo uu ku dhex wareegaysan doonaa marka wayna ku mahadsan yihiin wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed iyo hay-adda u n d b maalmoga inka dambeeyay wayba degmada baraawe ku dareeray kulamo la xiriira amniga iyo weliba sidii si wada jir ah loonkuwada shaqeeyi lahay ammaanka guud ee degmada baraawe